أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanuu wanaagsan dhammaantiin meel kasta oo joogtaan iyo si kastaoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doona waxaa ka mid ah khilaafka xooggan ee ka dhexeeya kooxda ridada soomaaliya iyo maamulka ashahada la dirirka ah ee siciidani oo hawada isku sii shareeraya xilli ku-xogeenka maamulkaasi uu weerar afkaa ku qaaday xasan gurguurte barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey iyo khilaafaadka cadowga dowladda kuuba oo ka dalbatay maraykanka inuu jawaab ka bixiyo labadii maxbuus ee kuubaanka ahaa kuna jiray gacanta mujaahidiinta ee diyaaradaha maraykanku dileen shan iyo tobankii febraayo barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan warbixin aan ku eegi doonno waxaan sidoo kale caawa faafreebka ku soo qaadan doonnaa duqaymaha yahuudda oo weli halkoodii ka sii socda tirada shuhadada iyo dhaawaca oo sii kordhaysa iyo kooxaha wax iska caabinta oo weli wada halganka iyo dagaalka ay kaga soo horjeedaan gumaysiga saliibiyiinta yahuudda waxaan sidoo kale barnaamijka caawa ku soo qaadan doonnaa kenya oo ku dhawaaqday inay isaga baxday heshiis lacag boqolaal milyan ah ku kacayay oo kala dhexeeya etoobiya haddaba maxay tahay sababta barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonnaa qodobadeena kale waxaa ka mid ah multaqe ballaaran oo lagu hormarinaya tacliinta oo lagu qabtay degmada jamaame ee wilaayada jubbada hoose mas-uuliyiin waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo multaqa haasi ka qaybgalay ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan inshaa allah qodobadaasi wixii kale ee soo kordha iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta ayaan barnaamijka ka marnaan doonin ismaaciil salaad iyo bashiir muxyidiin ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaad toos nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteenna life streamka oo dalka dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo فافريبكا وراركا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen caawa aanu ku soo gudbin doonno qodobo kala duwan oo xiise badan hase yeeshee barnaamijkeenna waxaannu ku daafuri doonnaa waxaa sii xoogaysanaya khilaafaadka xooggan ee ka dhexeeya kooxda ridada soomaaliya iyo maamulka ashahadala dirirka ah ee puntland ee uu hogaamiyo siciidani dhanka kale dowladda kuuba ayaa maraykanka ka dalbatay inuu jawaab ka bixiyo labadii maxbuus ee ku dhintay duqayntii ka dhacday jilib iyo kenya oo ku dhawaaqday inay isaga baxday heshiis lacag boqolaal milyana ku kacayay oo kala dhexeeya etoobiya qodobadaasi waxaannu ku eegi doonnaa xubinteenna hadalhaynta warbaahinta waxaa soo jeedinaya walaalkeen bashiir muxyidiin bismillaahi raxmaan iraxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal mahad soomaali xubinta hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka miregaha islaamiga haddii aan eegno ugu horeen waxaan caawa soo qabanayaa barta uu barnaamijka faafreebka wararka uu ku leeyahay aalada telegaraamka barta maanta waxaa lagu daabacay howlgalo xadbeenaadka soomaaliya iyo kenya ciidamada mujaahidiinta waxay weerar ku qaadeen xero ciidan oo murtadiinta ay ku leeyihiin halka loo yaqaan meeri oo u dhow deegaanka kambooni ee dhaca xadbeenaadka dhimashada waa saddex murtad oo laba saraakiil tahay saraakiishaas oo lagu kala magacaabo cali shakaal iyo saalax muun oo hore usoo noqday taliyaha saldhigga murtadiinta ee deegaanka kudhaa faysal oo markan waxaan soo qabanayaa websaytka calamada warbixinada ugu muhiimsan ee maanta lagu daabacay waxaa ka mid ah ku-xigeenka siciid dani oo xasan sheekh ku eedeeyey keligii talisnimo madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka ashaadaladirirka ah ee puntland murtad cismaan ilyaas lugatoor ayaa eedeyn kulul u jeediyey kooxda uu madaxda ka yahay xasan gurgurte ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho isaga oo ku tilmaamay nidaam keligii taris ah lugatoor ayaa hadalkan ka dhawaajiyey xilli uu ka qaybgelayey dood ka socotay barta twitterka ee hadda loo yaqaan ex wuxuu kooxda ridada soomaaliya si weyn ugu dhaliilay arrinta ansixinta wax kabeddelka dastuurka isaga oo sheegay in soddon sano kadib ee dowladda riddadu isku rogtay mid kelitalis ah wuxuu sidoo kale tilmaamay in ujeedka ugu weyn ee laga lahaa ansixinta wax kabeddelka dastuurka ay ku dhaqanta dowladda riddada uu yahay mid nidaamka xasan gurgurta uu ugu gogol xaarayay in dalka laga hirgeliyo xukuumad dhexe oo awoodda isku soo koobta waa sida uu hadalka u dhigaya khilaafka ka dhex aloosan maamulka garoobe iyo muqdisho ayaa sii xoogeystay markii xildhibaanada labada gol ee dawaaqiidda kooxda riddada soomaaliya ay ansixiyeen wax kabeddelka dastuurgaaleedka waxay taasi keentay in maamulka siciidani uu heshiisyo iskaashiga la galo etoobiya isagooo ka jawaabaya tallaabada uu qaaday nidaamka uu madaxda ka yahay mursad gurgurte faysalow markan waxaan soo qabanayaa websayteka soomaali memo warbixino dhowr ah ayaa maanta lagu daabacay waxaa ugu muhiimsan oo aan ka soo qabanayaa kenya oo ku dhawaaqday inay isaga baxday heshiis lacag boqolaal milyan ku kacayay oo kala dhexeeya etoobiya ee warbixinta soomaali memo waxay ku bilaabanaysaa dowladda kenya ayaa ku dhawaaqday inay ka laabatay heshiis ay koronto uga soo iibsanaysay dalka etoobiya ee dhaca geeska afrika kadib markii la isku fahmi waayey qarashka korontada xukuumadda nairobi ayaa si rasmiha u iclaamisay inay ka laabatay heshiiskan oo ay adis ababa la saxiixatay shan iyo labaatan sano ka hor sida uu sheegay guddiga tamarta kenya heshiiskan oo dib loogu soo cusboonaysiiyey sanadkii labada kun labaiyo labaatanka ayaa meelmar noqon waayey kadib markii etoobiya qiimaha korontada ee ka dhigtay lix dhibic shan senti oo ah doolarka maraykanka halkii kilowatt dowladda kenya ayaa korontada ee dadkeeda isticmaalaan ka soo dhoofsata laba dal oo kale ah etoobiya iyo uganda waxaa loogu yeero bankiga adduunka ayaa etoobiya kula taliyey inay soo kordhiso qiimaha ay ku iibiso korontada si ay isaga guddo deymaha tirabeelka ah ee dibadda looga leeyahay faysalow markan waxa aan soo qabanayaa wakaaladda wararka ee shahaada ee barteeda waxaa ku qoran warbixino dhowr ah waxaan ka soo qaadanaynaa dowladda kuuba oo ka dalbatay maraykanka inuu jawaab ka bixiyo laba maxbuus oo kuubaan ah kuna jira gacanta mujaahidiinta oo diyaaradaha maraykanka ay dileen shan iyo tobankii februaayo laba kun afar labaatan duqeyn ay ka fuliyeen magaalada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe war rasmi ah oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda kuuba ayaa lagu yidhi rajada iyo dadaalada marnama joogsanayaan ilaa aan ka ogaano xaqiiqda dhabta ah annaga waxaan sugaynaa in aan jawaabo rasmi ah u helno su-aalaha aan u gudbinay maraykanka faysalo markan waxaan soo qabanaya websayteka idaacadda islaamiga ee alfurqaan warbixino dhowr ayaa lagu qoray faysalo waxaan ka soo qaadanaynaa muddo sanad kaamil ah ayaa ka soo wareegatay markii dalka suudaan ee dhaca bariga qaaradda afrika uu ka qarxay dagaalka culus ee u dhexeeya ciidamada militariga xukuumadda khartuum iyo maleeshiyaadka gurmudka deg dega ah ee taageerada ka helaya xukuumadda imaaraadka carabta dagaalkan sana jirsaday ayaa sababay dhimashada kumanaan ruux oo dad ah iyo barakaca malaayiin kale taas oo ay dheer tahay inuu geystay musiibo bini'aadanimo burbur dhaqaale iyo dhibaatooyin kale waa mahadsan tahay walaalka bashiir ee intaadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taallay baraha bulshada waa mahadsantahay walaalka faysal mahad ee xubinta hadalhaynta haddii aan eegno waa maamulka puntland oo sheegay in dagaalkii siyaasiga ahaa ee dowladda xasan sheekh ay kula jirtay maamulkooda uu kusoo biiray dagaal diini ah oo uu horkacayo cali wajiis sida uu sheegay wasiirka rafaafinta puntland maxamuud ciidi dirar oo warbaahinta la hadlayay murtadkan ayaa intaas raaciyey inaysan jirin wax isku haya maamulkooda iyo kooxda xasan sheekh ayna tahay inay kala ammaan helaan aan dhegaysano codka wasiirka warfaafinta maamulka riddada ee puntland
laba sheekaa soo baxay markaa cali wajiis oo muxuu ahaayey baad maqasheedu fadwadiisa inuu fadwooday inuu yidhi dawladda ciddii ka hor timaadda sharciga ayaa bannaynaya in lagu duulo madaxweynahoodana la soo qabto halkaa marka la marayo markaa maxaa isku haya dadka waxba iskuma hayaan dad dadka waxba iskuma hayaan haddaan dadka waxba isu hayn waxaa la rabaa in la kala ammaan helo in la kala ammaan helaa rabaa ma la rabo in fidno la wacdiyo in fidno la wacdiyo oo la yidhaahdo ha lagu duulo qolaha lagu duulo madaxweynaha dawladda federaalka wuxuu yidhi doorashaan qabanaya doorasho yaa loo qabanayaa doorasho yaa loo qabanayaa ma waxaa loo qabanayaa doorasho beertii uu lahaa ninka lagu dilay ee ku aasan ee mid carruur ku dhalay carruurtiisii inay dhaxal u heleen oo aabbahood ay ka dhexleen aaminsan yihiin ma waxaa doorasho loo qabanayaa gurigii uu xamar ku lahaa ninka inta lagu dilay lagu dhex aasay oo kii carruurta ku dhalay carruurtuu dhalay aaminsan yihiin inay aabbahood ka dhexleen xamar yaa deganaa bakaaro yaa kaasi balbalaara deganaa yaa hodan deganaa yaa deganaa bilaajo carab yaa deganaa faysalow xubintii hadaleenta warbaahinta caawa waa inaga intaa aad ayuu u mahadsan yahay bashiir muxiidiin ayuu kaasi ahaa markanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda filistiin duqaymaha cadowga oo weli halkoodii ka sii socda iyo tirada shuhadada iyo dhaawaca oo sii kordhaysa walaalkeen ismaaciil salaad ayaa xubintaasi noo soo jeedinaya aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal soomaali bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinteena aan uga hadalno xaaladda magaalada khaza iyo cudwaanka yuhuudda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer khaza haddii aan ku bilowno xubinteenna diyaaradaha yuhuudda ayaa maanta duqeymo wuxuushnimo ah waxay ka geysteen qaybo ka mida magaalada khaza duqeymahaasi oo dad shacab ah ay ku shahiideen waaxda caafimaadka magaalada khaza waxay sheegtay in yuhuuddu maanta keliya ay geysteen ilaa toddoba xasuuq oo ay ku shahiideen dad gaaraya lixdan iyo siddeed ruux halkaay ku dhaawacmeen sagaashan iyo afar ruux oo kale goobaha yuhuuddu ay duqeymaha iyo gumaadka ka geysteen waxaa ka mid ah mandiqada annusayraad xerada qaxootiga ee almakhaazi xerada qaxootiga ee ashaati iyo sidoo kale mandiqada khanyunis ee dhacda koonfurta magaalada khaza warbaahintu waxay soo bandhigayeen muuqaalo ku aadan shuhadada iyo dhaawaca oo laga daadgureynayo mandiqada annusayraad oo maalmihii lasoo dhaafay yuhuuddu ay si gaara u beegsanayeen sidoo kale dhacdooyinka ka imaanaya magaalada khaza waxaa ka mid ah in maanta dad fara badan oo shuhada ah laga helay cisbitaalka ashifa ee ku yaala bartamaha magaalada khaza cisbitaalkan oo maalmo ka hor duulaan ay kusoo qaadeen yuhuudda islamarkaana ay qabsadeen ayaa lagu soo waramayaa in dadkii dhaawacyada ahaa iyo dadkii xanuunsanayay ee cisbitaalka ku jiray ay yuhuuddu toogasho ku laayeen waxaana lagu soo waramayaa in yuhuuddu ay halkaa ku dileen dad gaaraya ilaa afar boqol oo ruux oo filistiiniyiinah dad aada u fara badan ayaa shuhadadooda laga helay maanta cisbitaalka kadib markii yuhuuddu ay barxadda cisbitaalkaasi ku aaseen dadkani ayaa qaarkood waxaa ka muuqanaya tacdiib daran oo yuhuuddu ay u geysteen ka hor intaysan layn dadka qaarkoodna yuhuuddu si arxandarro ah ayay u dileen oo qaarkood iyagoo dhaawac ah ayay yuhuuddu ku aaseen barxadda cisbitaalkaasi dadkaasi ayaa maanta halkaa laga soo saaray iyadoona si jamaaci ah loogu aasay magaalada khaza dhinaca kale yuhuuddu maanta waxay sii daayeen dad gaaraya boqol iyo konton ruux oo filistiiniyiin ah oo ay ka qafaasheen markii ay duulaanka kusoo galeen magaalada khaza xaafado ka tirsan gaar ahaan dhinaca waqooyi dadkan la sii daayay qaarkood oo warbaahinta la hadlay waxay sheegeen in tacdiibkii ugu darnaa ay la kulmeen intii ay ku jireen jeelasha yuhuudda qaarkood dadkani waa caruur aada u da'yar qaar waa haween qaar waa dad waayeello ah oo rag iyo dumar isugu jiray kuwaasi oo tacdiib aan kala soc lahayn yuhuuddu ay kula dhaqaaqeen qaar ka mid a dadka yuhuuddu maanta ay sii daayeen oo xaaladooda caafimaad aada u liidatay ayaa durbadiiba cisbitaalada magaalada khaza loola cararay markaana bal aan eegno tirakoobkii ugu dambeeyay dadka filistiiniyiinta ee ku shahiiday cudwaanka yuhuudda tirada guud ee dadka filistiiniyiinta ee shahiiday ayaa iminka waxa ay gaartay soddon iyo saddex kun toddoba boqol sagaashan iyo toddoba ruux halka dhaawacna uu marayo lix iyo toddobaatan kun afar boqol lixdan iyo shan ruux waa hagaag bal markan aan eegno halkii ayay maraysaa qaswadda duufaanta al aqsa ee ka dhanka ah yuhuudda dagaallo u dhexeeya xoogaga muqaawamada reer falastiin iyo ciidanka yuhuudda ayaa maanta waxay ka dhaceen mandiqada annusayraad muqaawamadu waxay sheegeen in ay sidoo kale duqeymo la beegsadeen xarumo yuhuuddu ay ku sugnaayeen oo ku yaala mandiqadaasi khasaaro xooganna ay gaarsiiyeen sidoo kale warbaahinta maanta waxaay soo bandhigayeen isku horimaadyo goosgoos ah oo yuhuudda iyo xoogaga waxay iska cabinta reer falastiin ku dhex maraya magaalada khaza waa hagaag xubintii aan uga hadlayna xaaladda magaalada khazan caawo waa nagaynta
على بالدين قدرا فحماه الله توفيقا حقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى waa hagaaga dhegaystayaal faafareebka wararka ayaana ku guda jirnaa markanna degmada jamaame wilaayada jubbada hoose munaasabad gebagabo u ahayd multaqe tacliimi ah oo ay ka faa'iidaysteen qaybaha bulshada degmada jamaame ayaa lagu qabtay gudaha degmadaasi iyadoo multaqahaasi ay ka qayb galeen mas-uuliyiin salaadiin iyo martisharaf kala duwan oo xafladdaasi ka soo qayb gashay multaqaha waxaa agaasinkiisa lahaa maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada jubbada hoose waxaana loo qabtay salaadiinta nabadoon ganacsatada iyo bahda waxbarashada ee degmadaasi jamaame ugu horeyn munaasabadda waxaa laga soo jeediyey kelimad ku saabsanayd ujeedka loo qabtay multaqaha iyo faa'iidadiisa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ikhwaanii fillaah ugu horeyn waxaa mahad iskale allah subxaana wa tacaala inaga yeelay dad muslimiin ah walaalo ah kuna walaaloobay kelimata tawxiid bacda xamdilaahi casa wajal waxaan u mahad celinaynaa wilaayatu jubba sufla alislaamiya oo runtii maalmahan dadaal dheeraad ah waddo juhuud fara badanna ku bixinayso siday dadkeeda ugu adeegi lahayd diinta ilaahi subxana wa tacaala aan u gaarsiini lahayd waxaan si gaar aga u mahad celinaynaa dadka muslimiinta ah ee ku nool magaalada jamaama gaar ahaanna culummada iyo salaadiinta iyo ganacsatada iyo akhyaarta dhammaan waa mahadsan yihiin waxaan si gaar ugu mahad celinaynaa walaalihii ka qayb galay multaqaha jasaahum allahu khayrnaa leenahay allah subxana wa tacaala ha idin xifdiyo ajirkiinana ha badiyo walaalayaal multaqahan hadda maanta aan u fadhina khitaamkiisa iyo xafladda sida tan loo qurxiyey jasaakum allahu khayran waxaa markii ugu horreysay multaqahan uu ka soo bilowday wilaayada gado ayaa laga soo qabtay markii ugu horreysay ayaa lagu qabtay wilaayada gado kadibna wuxuu ka dhacay banaadir hiiraan baay maantana waxaan joognaa wilaayada jubbada hoose insha allahu tacaala allah subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu inaga aqbalo acmaashaas wanaagsan walaalayaal intaa kadib multaqaha maxaa loo qabtay multaqahan walaalayaal wuxuu ku soo aadayaa ama wuxuu ku soo aaday xilli allah subxaana wa tacaala uu ina waafajiyey bishii ramadaanka inaan soo soonno ciiddina inaan si wanaagsan oo amni nabad ku jirto aan ku ciidaysanay si qurux badanna aan u ciidno wuxuu ku soo aaday xilli wilaayada ah yeelatay waali cusub wuxuu ku soo aaday xilli reer jamaama aad iyo aad ay u faraxsan yihiin jasaakum allahu khayran anigoo farxaddan la qaybsanayna ayaa allah wuxuuna waafajiyey in la qabto multaqahan waana almultaqa atacliimiyi alwal waa multaqihii waxbarashada ay ugu horeeyay ee wilaayada wilaayadan ay qabato dabcan waa wilaayada shanaad sidaan usoo tirinay multaqahan walaalayaal waxaa loo qabtay kow in kor loo qaado mustawaha aqooneed ee bulshada reer jamaama hadday noqon lahaayeen ganacsato odayaal bahda waxbarashada iyo intii ka soo qaybgashayba dhammaan dadka wacyigooda in wax lagu biiriyo waxaa multaqahan loo qabtay inaan isla muujinno isla aragna khatarta ay nagu haayaan walaalayaal hay-adaha kirishtaanka ah sidaasoo kale walaalayaal hadafka kale wuxuu ahaa inaan isku baraarujinno haddii aan nahay ummadda muslimiinta sida aan ku gaar lahayn isku filnaasho inaan ka kaaftoonno gaalada inaan ka kaaftoonno hay-adaha waxa la midka ah wuxuu ahaa runtu waxay duruus aad u qiimo badan yani looguna talagalay in dadka naga ee muslimiinta walaalaha inaan si wanaagsan isu baraarujin insha allahu tacaala darsiga koowaad wuxuu ahaa cizatu lmuslimi wa karaamatuh qofka muslimku waa qof casiiz ah inaan isxusuusinno qofka muslimku inuu yahay insaan casiiz ah sharaf leh karaamana leh inuusan noqon qofka muslimka ah qof hay-adaha ay ku xaraystaan xero qaxooti ah bil kastana xoogahor heshiin meel ugu feela qofka muslimku waa casiiz karaamuu leeyahay inaan isxusuusinno arrinkaas waa inoo suurta gashay jazaakum allahu khayran sidaasoo kale waxaa duruusta baxay ka midaed ahamiyadda luqadda carabiga inoo leedahay walaalayaalka muslimiin luqadaanu dagaal ba'an lagu haayo inaan sharaxnay dagaalkii lagu haayay iyo qaabkii loola dagaalamay iyo doorka annaga nooga aadanka muslimiin hasan luqadaa u noolan lahayn sidaasoo kale waxaan ka hadalnay duulaan maskaxeedka lagu soo qaaday dalkeenna hooyo soomaaliya madaaristii jaamacaadkii macaahiddii mu'asasaadkii tacliimiga ahay dhammaan meelaha wilaayaadka ka baxsan cadow ayuu gacanta u galay waxay rabaan ayay ku sameeyaan dhibkay rabaan way ku geystaan wuxuuna ka daran yahay duulaan maskaxeedkaasi duulaanka militariga ah maalan diyaaradda iyo taangiga iyo qoriga dhaca meeshuu ku dhaca hal ama laba qofaa nooga shihiinaya khayra u rajaynaynaa laakiin dhowrka milyan oo ardayda ah ee madaarista gaalada ku xaraysatay fikirka qaldanna ay ku shubtay dhibaatada ay geysanaysa balka war ilahan kugu dhaariyey malaayiin arday ah oo sanad weliba ummaddoodii iyo diintoodii iyo dalkooda laga horkeenaaya ilaa ay ka noqdaan sida uu yidhi ninka shaacirka wa antum ru'un fiina khuliqta likhayrina xayaatuka laa nafcun wa mowtuka faajic ikhwaani fillaah marka duulaankaas waa inaan iska ilaalinaa khatarta uu leeyahay ubadkanaga iyo allah subxaana wa tacaala wuxuu inagu manaystay waa inaanan u dirin dhul gaala waa inaanan u dirin dhulkaas gaalada ay haystaan si ay akhlaaqda aga soo dilaan waa inaan ku kalsoonaanaa xarakada manhajkeeda madaaristannada macallimiintannada ayaga ay noo khayr badan adduuniya aakharaba aan ilaah dartii isu kaashanno aan isku kalsoonaan insha allahu tacaala sanadkan sanadka inoogu xiga xilligan oo kale aan aragno deegaankannaga iyo ummadeenna annagoo hormarno gacanta isqabsannay shacaarna ka dhigannay watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan hada waakhiru dacwaana an alxamdu lilahi rabbi alcaalamiina wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat allah intaasi kadib waxaa madasha ka hadlay sheekh axmed abuu yuunis waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaana uu halkaasi ka jeediyey kelimad dardaaran u badnayd بسم الله الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أحمده سبحانه وأشكره الذي أرسل الرسالة وأدى الأمانة وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية الله سبحانه وتعالى أيا مهات إسكله أولا مهات أنصوك وبكر بعد حمد الله تبارك وتعالى كذب ولا ليال waxaan u mahadcelinaynaa marti sharafka haddii ay yihiin salaatiin haddii ay yihiin culmo haddii ay yihiin ganacsi waxaan leenahay jazaakum ullahu khayran xuduurkiin iyo imaashidiinba waxaan kale u mahadcelinaynaa multaqa tacliimiga ugu horreeyey oo halkan ka dhacay dadkii ka faa'iidaystay oo kala duwanaa mucallimiin oo kala duwan haddii ay tahay nidaami haddii ay tahay khalaawiya alqur'aaniya iyo salaadiin ayagana kala duwan haddii nabadooni yihiin iyo haddii salaadiin ay yihiinba iyo ganacsato waxaan leenahay jazaakum ullahu khayran wixii aada barateen waxaa laidinka rabaa inaad gaarsidaan ummadda naga dambayso waajib baa idiin saaran xujo baa laidinku oogay wahii laidin gaarsiiyey waxaa laidinka rabaa inaad gaarsidaan dadka naga dambeeyo waxaa kale u mahadcelinaynaa gaar ahaan maktabu tarbiya wa tacliim oo barnaamijkan qaaliga ah ay ka soo fakareen waajibkii saaranaayna ay gudanayeenna waxaan leenahay jazaakum ullahu khayran haddii ay tahay heer harako haddii ay tahay heer walaayoba waxaan leenahay jazaakum ullahu khayran waajibkii waad gudateena hor u sii wada waxaan la hilmaamaynaa bahda iclaamka ayagana guud ahaan waxaan leenahay jazaakum ullahu khayran shaqada si aad u qabanaysaan iyo waajibkii ood u taaganaydanba waxaan leenahay waa gudateen jazaakum ullahu khayran intaas kadib marka walaalayaal waxaan leeyahay waxaa lanoo sheegay inaan baranno shareecadeen allah subxaana wa tacaala shareecadan subxaanahu wa tacaala waxaan ugu daynaynaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun xasanatun liman kaana yarju allah walyowma alaakhir maadaama aan ku daynayno nabiga calayhi salaatu wasalaam waajibkan ma saaran in aan baranno sharcigan waa qof kasta oo laga rabo haddii yahay salaadiin haddii yahay ganacsato haddii uu yahay nooc kala duwan waxaa laga rabaa in sharciga ilaahi subxaana wa tacaala dadkan gaarsiino ciwaankeena noqdo balliquu cannii walow aaya qof kasta in gaarsiiyo ummadda hal aayad baa laha ka dhiga iyo xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo aad wada garanaysaan laan yahdiya allaahu bika rajulun waaxidan khayrun laka min xumri nicam oo kama qaala calayhi salaatu wasalaam in qof sababteen ku xanuuno aan dacwadii diinta aan gaarsiino ayaa waxaa nooga khayr badan nicmoolayda waa nooga khayr badan tahay markan waxaa loo baahan yahay walaalayaal qof kasta in shicaar ka dhigto dacwadii iyo diinta ummadda gaarsiinteeda waxaan ku soo noqonayaa reer jamaama aad baa loo ammaanay waxaana lagu ammaanay diin iyo khayr baa lagu ammaanay diintaas iyo khayrkasna oo lagu ammaanayo waxaa sameeyey dad maanta aan joogin aniga maanta joogna anaga maanta joognaa dadkii hore dii aan ammaanaynay ammaan maanta lanaga rabaa inaan u gargaarno kitaabka iyo sunnada inaan baranno kitaabka iyo sunnada ummadduna gaarsiino horey baa u fiicnayday iyo saasba ahaan jirtay waxaa ka sii fiican in maanta aan u taago waa dadii lanugu ammaanayay maanta inaan ka soo baxayno in kale haddaas arkayna jazaakum allahu khayra markan waxaa loo baahan yahay nuqabada ganacsatada ayino dadkaan meeshii joogaan dhammaantooda in ciwaankeen noqdo ummaddina diinta gaarsiino dadka haddii diinta aan gaarsiino oo diinta ay fahmaan oo jahliga ay ka baxaan ummadda dhammaanteeda waxay noqonaysaa ummad diinteeda difaacnayso waxaa loo baahan yahay kitaabun yahdii wasayfun yansur kitaabka waxaa loo baahan yahay waana hanuuninaynaa hanuunkaas waddadaan ugu toosinayaa gargaarna waa u baahan yahay kitaabka codow baa soo weerara somo nabiga calayhi salaatu wasalaam si aad dareemaysaan risaalada intiaan loo soo dhiibin ka hor maxaa la dhihi jiray magiis muxuu ahay maxamedulamiin aad baa u ammaanayeen ammaan baa ku sheegayeen korba waa kolkolinayeen korba u haayeen laakiin markii risaalada loo soo dhiibina maxay sameeyeen haadaa saaxirun majnuun haadaa kadaab haadaa kadaab baa dhahaya cilladda waxa samaynaya waxaa weeye diintii risaaladii waay qof kastoo markan waxaa laga rabaa risaalada iyo diintii inaad hambaarto adagoo ku daynayo nabiga calayhi salaatu wasalaam haddii lagu dhibaatayo haddii dhib lagugu sameeyo waajibkii ku saaran ayadbaa gudanaysay culeys ma leh markan waxaa loo bahan jazaakum allahu khayran inaan gudino dacwadii diinta waxaan ku soo gebagabaynaya walaalayaal cabsida ilaahi subxana wa tala isku dardaaramaynaa taas oo aan laga maarmayn jazaakum allahu khayran xuduurkiin iyo cilmiga aad qaadateen iyo dhegaysigiinba waad ku mahadsantihiin waxaan idin leeyahay jazaakum allahu khayran allah idiin barakeeyo ilaahi subxaana wa tacaala waxaa idin weydiinayaa in khaatimad ilahi noo hagaajiyo ilahi subxaana wa tacaalana na geeyo jannaatulfirdows ilahi na geeyo jazaakum allahu khayran dowradii noo socotay maalmahana halkan ayaa nooga ig tahay fajazaakum allahu khayran wasala allahuma wasalam cala nabina muxamed intaasi kadib markii xafladda ay soo dhammaatay idaacadda islaamiga andalus ayaa mikrofoonka la dhex qaaday salaadiinta wilaayada jubbada hoose ee ka qayb galay xafladdii lagu soo gebagabaynayay multaqihii tacliimiga ahaa awalan waxaa ugu horeeyo oo halkaa ku qaadannay khuduuru lmadaaris alajnabiya in macnaha la xaadiro ama wax laga barto ama carruur loo diro meelaha ka baxsan islaamka ama walaayooyinka islaamka in macnaha qofka ilmihiisa uu kala cararo uu yidhaahdo qaxootiga waxay iga soo baranayaan ama kenya u dirsanaya ama etoobiya u dirsanaya ama meelo islaamka ka baxsana u dirsanaya marka khatarta ay leedahay ilmaha halkaa wax ku soo barta maxaa la soo barayaa maxaysan faa'iidayaan waa midda kolley aad arkaysaan qolooyinka maanta noola keenay ama baarlamaanka isku sheegayo ama madaxweynayaasha ah waxyaalaha maanta ay khatarta ay ku galeen ku dhaceen waxay tahay oo islaamkii oga ridoobeen waxaa la soo baray tacliimtooda waxaan ahayn midda labaad oo halkaa ku qaadanna waxay tahay ahmiyatu luqatu alcarabiya dadka muslimiinta inay ahmiyad siiyaan luuqadda carabiga inay bartaan maadaama ay yihiin dad muslimiin ah kitaabkoodana u yahay kitaab carabiya u yahay ilaahay subxana watacaala uu ku soo dejiyey carabi sunnadii ay tahay carabi marka lagama maarmaan waay qofka asagoo cajami ah ma inuusan dhihin aniga luuqad carabi ma baran karo waa inuu bartaa luuqadda waan barannaa falilaahi alxamdu iyadoo kala duwan aan barnaa haddana ku hadalkeedii iyo ku dhaqankeedii inaan macnaha aad ahmiyad u siinaa iyadana halkaas ayaan ku qaadannay ilaahay subxaana wa tacaalaana aynoo fududeeyo midda saddexaad waxay tahay oo halka aan ku qaadannay qofka muslimka cizatulmuslim wa karaamatu qofka muslimka cize ayuu leeyahay sharaf ayuu leeyahay ilaahay subxaana wa tacaalaana waa ka warramay qofka mu'minka ah markii qof mu'min ah ilaahay subxana wa tacala wuxuu leey waman yaqtul mu'minan mutacammidan فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا فير انت لسو دبا دغاي waxa sharafta waxa waxa qofka muslimka oo muuminka ayaa iska leh rabi'an midda afaraad halka ku qaadana waxa kamid ikhwaani alwalaa walbara yaa wali iska leh yaana laga baraa qaadanaya cid laga baraa qaadanaya waa naqaanaa marka cid kasta oo gaalo ah iyo gaalo raac waa laga baraa qaadanaa cid kasta oo muslim ah oo kitaabka ilaahay u nusraynaysana waa loo gargaaraya midda shanaad oo halkaan ku qaadanna waxaa ka mid ah qaswatu lfikri fi tacliim maanta macnaha cadowga allah subxaana wa tacaala dadka muslimiinta wuxuu rabaa inuu ku qabto qaswatu lfikri waxa la yidhaahdo qaswatu lfikri maxaa la dhahaa macnaha in macnaha la yidhaahdo dadka maanta qaxootiyaa loo sameeyey waxyaaloo gunna ah la siinayaa lacag lixdan doorna loo soo tuurayaa kadibna waxaa ninka ma oga marka inuu gaalnimo ku dhacayo ma dareemayabo waxaa la leeyahay marka adiga wax weyn maaha waxaan kaa rabnaa inta hebel aa maray bes ma dhihi kartid macnaha inta hebel aa noo maray ma noo sheegi kartid lacagtaa lixdankana bish iska qaado khalaas wey macnaha ilaahi subxana watacaala diintiisu ka baxay waa sidaasuu riddo ku yahay ismana dareensana waxaa kaloo halkaa ku qaadanay qodobka lixaad wuxuu ahaa tarbiyatu jiil lmuslim in la tarbiyeeyo jiilka muslimka ah owlaadaan dhaleen in lagu tarbiyeeyo oo macnaha la baro kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala iyo diintooda alla subxaana wa tacaala la baro oo lagu tarbiyeeyo ayaan halkaa ku qaadanay dhammaan marka waxaan isu dardaarmaynaa nafteedii naftiinaba ilaahay subxaana wa tacaala cabsidiisa waxaan asiibay fa min allah waxaan khaldana fii shaydaan bay ka ahdeen wajazaakum allahu khayr wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismi illahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan idinkala soo hadlayaa howl qurux badan oo ku yaala degmada jamaame halkan oo daqiiqada kor lagu soo gebagabeeyey multaqa tacliimi ah uu soo agaasimay maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada jubbada hoose kaasoo ay ka faa'iidaysteen salaadiinta nabadoonnada ganacsatada iyo bahda waxbarashada ee degmada jamaame markan waxaan fursadooda siin doonaa qaar ka mid ah salaadiintii ka soo qaybgalay xafladan qiimaha badan ka salaadiin ahaan ka waran multaqa aad ka soo qaybgasheen bismillah alxamdulilah awalan ilaahay ayaa mahad iskale mahaddaas waan la soo koobi karin anigoo magacayga suldaan cabdisalaan waxaan ka soo qaybgalnay naloo qabtay dowla laba maalin socotay oo multaqatu atarbiyatu watacliim ahayd taas oo aan ka faa'idnay waxyaalo badan insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa annagana kuwii qaatay inuu ilaahay naga dhigo dadkana gaarsiiyo maxaanaha ummaddaas jiilkan socdo waxa ay ku badbaadi karaan oo keliya waxa waaye macnaha in diintooda ay bartaan qabsadaan ku dhegaan sidaa awgeed annagana waxaan garab taagannahay in aan macnaha in badan aan garab siinno waxbarashada diiniga ah iyo kitaabka alleh iyo sunnadii ku dhaqankiisa inaan maktab tarbiya wa tacliim waxaan asagana ka codsanaynaa in waxbarashadaas mid maanta keliya ku egaasan aynan ahaanin horena waa u socotay haddana in la ballaariyo insha allahu tacaala wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaikum salam waraxmatullahi wabarakatu markan waxaa ila jooga suldaan cabdiqaani cabdulaahi maxamed gudoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose suldaan ka waran xafladda maanta aad ka qayb gasheen ee lagu soo gebagabeynayey multaqaha tacliimiga uu soo agaasimay maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada jubbada hoose multaqaan adeer waa multaqo aad iyo aad runtii u qiimo badan oo u faa'iido badan oo u baraka badan buu ahaa waayo qodobada lagu soo qaatay horta ciwaankiisa wuxuu ahaa dee multaqa atacliimiya limaktab tarbiya watacliim marka waxaa ka mid ahaa ahdaaftiisa inuu istawaha dadka muslimiinta ee rajamaame kor loo qaado qofka muslimka inuu casiis iyo maarata uu yahay qof ka raba in la xusuusiyo khatarta ay leedahay maaragtay hay-adaha gaalada marka waa runtii waa multaqo aad iyo aad u faa'iido badan wax badan waa laga faa'iiday si guud bulshada si gaarana maarata dadkii loo qabtay marka multaqahani khayr iyo wanaag buu ahaa guulbuna ku dhammaaday aad baan ugu farxsannahay aad baan maarata ayaan usoo dhaweyn insha allah markan waxaan siinayaa suldaan cabdiweli xasan madoobe yaro oo ka mid ah salaadiintii wilaayada islaamiga ee jubbada hoose suldaane ka waran xafladaad ka qayb gashay iyo maanta waxa kuu muuqday بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله جزاك الله خير كلي أن واد أجيدين ما أنت ملتقاهان إن أن كسر قيب قلني أو لو ما المود ماشي أن أجوجني وملتقاه كواد إيه، إيه، قوته تربية وتعليم إيه، جبا السفلى إن maxaan ku radaa multaqahan waan ka faa'iidnay annaga haddaan nahay odayaasha dhaqanka waxa weeye waxyaalihii aan ka barannay insha allah waxaan rabnaa inaan tabdiiqinno oo si oo maxaan ku radaa oo rasmi ah aan u tabdiiqinno walaayada jubbada hoose iyo maktabka tarbiya wa tacliim jubbada hoose waxaan ka codsanaynaa in arrintan labalaab laga dhigo oo la kordhiyo oo maxaan ku idhahdaa dadkii maanta ee riddada ku dhex noolaa nin walba wuu na soo wacayaa oo waxay leeyihiin nimanyow a- e- ilmihii meel aan geynaan la'nahay ilmihii wayna daroogaday naga barteen iskuris bay naga noqdeen riddaday naga galeen waxa keenayana waxaa weeye waxyaalaha loo dhigo ayaa iyo fisqiga wax loo dhigo weye maanta marka ilaahay mahadi waxay noqotay in loo soo cararo xarakata shabaab almujaahidiin meelaha ay joogto waxbarashadooda in loo soo loo soo cararo waxa keenana waxaa weeye in maxaan ku rahdaa ay tuseen dadka dadka sida wax loo loo ardayda ka soo baxdo tarbiya wa tacliim sida ay yihiin ayay arkeen jazaaka allahu khayra jazaa ilaahay u saayidayaan leeyahay insha allah tacala markan waxaa ila jooga suldaan maxamed carab oo ka mid ah salaadiinta jubbada hoose suldaane ka waran maxaa kuu muuqdo ee xafladdii ayaa dhammaatay oo multaqihii lagu soo gebagabeynayay بسم الله الرحمن الرحيم آه، بشير صدر صدر مقدس سؤال كدن ما أنت ماشان واحد ترني ولدي دين هذا برو cashiradii aan qaadanay iyo sidii waxna loo baray waxaan leenahay walaayada jubbada hoose oo maalmo jirta iyo juhdiga ay bixisay iyo muntaqihii lasoo bandhigay ee ma- maktabu tarbiya wa tacliin waxaan leenahay akhay waa maskax rag ka soo maaxatay ilaahayna waafajiyey wax la soo koobi kara ma ahayn waxaan ka- wanaagga aan la kulannay dee awalba annagu waa dad muslimiin aan ahayn haddana waana la sii dhaqay waxaan leenahay dowrooyinka noocaasa ha nooloo soo celceliyo ha nagula soo celceliyo taan wixii aan qaadanay qalbiga noogula shuman reerahanagii iyo cintaan mas-uulkeena dib ula laaban doonaa wasalaamu calaykum raxmatullahi barakaatu markan waxaan siinayaa suldaan cabdulqaadir xeedar suldaanka beesha jira suldaane soo dhowow ka waran xafladda maanta dhacday iyo dareenkaaga xaflad waxaa dhacday maasha allah aad u qiimo badan wax la soo koobi karaa ahaynin waxaan ugu mahadinayna ilaahi subxaanahu watacaala maktab tarbiya tacliimnu aad baan ugu mahad celinaynaa gurigan quruxda badan sabab uyuka u ahaayeen hore muu sabaynayn haddii uyuka doori aynoo qabanin sababta hataa gurigan lagu sameeyey maanta dhismaan quruxda badan oo lala yaabin yahay maktab tarbiya tacliima sabab u ah sababta haddii dooradan ay qaban lahayn anigu juhudaan isma gelin lahayn xafladan qabitaankeeda guriga oo u talagelnay mar- maktab tarbiya tacliima sabab u ah xaflad wax la soo koobi kara maaha farxadkan reer jam- reer jamaam waxay dareemayeen waaga hadduu baryay oo cusub oo barwaaqa ah waxaan ilaahay ka rajaynana tan inaas ilaahay noo siyaadiyo muslimiintan culeyskaas ka qaado mas-uuliyiinta xarakada in awaaciidaas ugu horeyn ilaahay ha xafido jihaadkan allah koryeelo reer jamaam saasay leeyihin waxay u duceynayeen waxay arkeen hididiil cusub farxad gaara ha ku jiro ducdoodan ilaahay waa aqbali doonaa islaamkana oo garab taagaya insha allah wasalaamu calaykum waraxmat ullah markan waxaa ila jooga suldaan maxamed deeq oo ka mid ah salaadiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ee ahna suldaanka beesha mursade suldaane soo dhowow maxaa dareemaysaa maanta بسم الله الحمد لله رب العالمين إلهي بام هذله وحن دريمينا اسبدل وحن دريمينا ومحو هايتي أن لكوبي كرين فرحدنا ما أنت هدان ستيت كفر جماعة معنا هاي وحوا شعورتنا وكعسنت هاي وحا إلهي نقوم الناستي إن أن قبل جب السفلى أن سود وينو ولايدا qaybaheeda kala duwan makaatiibteeda sheekh axmed abu yuunis iyo raggiisa alxamdulilah si farxad leh si kalgacayl leh waana ku mahadsantihiin baxda iclaamka mar kastaba oo aad muxuu ahayte dadka gaarsiisaan macnaha yacni wax kasta oo ay muslimiinta farxaddooda ah inay dadka la qaybsadaan bahda iclaamka hadday alfurqaan tahay hadday andurus tahay hadday alkataa'ib tahay waxa waaye waa- waan idin mahad celinaynaa boqolkiiba boqol kuwaas waxay ahaayeen salaadiinta iyo waxgaradkii ka qayb galay multaqihii tacliimiga ee labadii maalin ayna soo dhaafnay ka soconaya degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose الأسماع سحرا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي
waa hagaag dhegaystayaal guud ahaan intaas ayaannu ku soo gebagabeynaynaa faafareebka wararka waad ku mahadsan tihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaan noo balana inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة